madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa maanta aqalka martida ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska soomaaliya ee kate foster oo ay booqasho ku timid jubbaland kulanka ayaa looga hadlay taageerada dowladda ingiriiska ee dhinacyada kala duwan gaar ahaan sidii xal waara looga heli lahaa masiibooyinka soo noqnoqda ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland nabadgelyada iyo sidii dowladda ingiriiska ay u bilaabi lahayd mashaariic horumarineed iyo taageerada dhinacyada kala duwan ay ku fulin doonto deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulanka markuu soo idlaaday ayaa waxa markaasi wafdigan ay kulamo kala duwan ku qaateen aqalka madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland taasoo looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa masiibooyinka soo noqnoqda ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland